ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد waxaynu ku soo dhex jirnay xalaqaadkii xayaatu salaf waxaynu si gaar ahaana u dhex jirnay cinaayatu salafi bilabnaa waxaynu insha allahu tacaala maanta iska taagi doonaa aayadda qur-aanka ah ee odhanaysa waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ilaahay tabaaraka wa tacaala suuratu lfurqaan aakhirkeeda waxa uu ku balballaadhiyey kuna faahfaahiyey sifaadka ay leeyihiin cibaaduraxmaan ay leeyihiin sifaadka cibaaduraxmaan ay leeyihiinna waxaa lagu soo daray inay ilaahay tabaaraka wa tacaala ay tuugaan waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka tuugaanna waxaa lagu daray inay ilaahay weydiistaan in ilmahooda iyo sawjaadkooda uu uga dhigo qaar indhahoodu ay ku doogsadaan uu uga dhigo aayadda markaa salafka markay fasirayaan ridwaanullaahi calayhim waxay isweydiiyaan ilmuhu goormuu noqonayaa quratu caynin uu noqonayaa markuu adduunyo kaa dhargiya oo adduunyo badan intuu helo dhaqaalo uu helo kadibna adigana hareeraha uu kaa dhigdhigo markaasuu quratu cayn noqonayaa waa sida inagu aynu u naqaano weeyaan wuxuu quratocay noqonayaa markuu waxbarto ee uu dictor noqdo maajisteero uu diyaariyo maadiyo badan uu barto markaasuu quratocayn uu noqonayaa maya salafku arrimaha noocaasa maysan fiilin jirin salafku waxay ahaan jireen ilmaha markay quratocaynka ay ka fiilinayaan waxay ka fiilin jireen inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ateeco iyo inaanu ateecin ayay ka fiilin jireen waxay oran jireen salafkoo ilmu wuxuu noqonayaa markuu noqdo mid ilaahay ateecayo noqonaya maxay quratocayn uu noqonayaa xasan basri iyo keyrkood markay fasireen aayadda waxay leeyihiin amaa inahu lam yakun qurata acyun yarawnahu saxiixan jamiila walaakin an yarawnahu mutiican lilaahi tabaaraka wa tacaala markan uu ilmuu noqonayo mid quratu cayna maha macnaheedu inuu yahay mid aada u qurux badan aada u caafimaad badan aada u hanti badan adigana wax kaa siiya markaa qurato cayn keliya ma noqonaye ee marka qurato cayn rasmiya uu noqonay waxa weeyaan markaad aragtid ilmahaagii oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xidhan oo adeecaya qalbiga kuu qababaya markaasaa qalbigu oo kuu qababaya ilmahaagii oo zaahida caabida ilaahay tabaaraka wa tacaala adoon dhaba u ah markaad aragtid oo aada ku indha doogsanaysid oo isaga isaga laftiisa aada ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xasuusanaysid oo aragtidiisu ay tahay mid ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xasuusinaysa markaasaa wuxuu noqonayaa ilmuhu qurato caynin uu noqonaya ducadaa markii loogu ducaynayana oo lagu ducaysanayana waxa weeyaan waa inuu qofku ka fikiro ducadaas iyo macnaha ay leedahay uu ka fikiro ogaado haweenaydu markay qorato ay noqonayso inay tahay markay tahay mutiica lilaahi tabaaraka wa tacaala mid ilaahi tabaaraka wa tacaala ateecsan ay tahay haddaad aragtid haweenayd aada qabtid oo ilaahay tabaaraka wa tacaala caabudaysa oo addoon u ah oo zaahidada oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xidhan haddaad aragtid qalbiga ayaa kuu qaboobaya marka aayaddaas iyo macnahay xambaarsantay waxa weeyaan inaynu fahanno qurato caynka aayadda ku jira ee ay sheegayso waxa looga jeedo inaynu faano taasa hadha waxay keeni doontaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala isku darajo uu idinka dhigo hadduu kaa darajo hooseeyo isagaa kor loo soo qaadayaa meeshii aad joogtay baa la keenaya adigu haddaad ka hoosaysidna kor baa lagu qaadaya waxaa lagu geynaya meeshuu joogay ayaa lagu geynaya aakhirana muxuu noqonayaa quratu cayn buu noqonayaa markaas adduunkana muxuu noqonayaa quratu cayn ayuu noqonaya adduunka wuxuu noqonaya quratu cayno waxaad aragtay isagoo ilaahay tabaaraka watacaala ateecaya ayaad aragtay markaas waxaad ku raaxaysatay inuu adoon ilaahay tabaaraka watacaala uu yahay aakhiro markaa la tagana quratu cayn buu noqonayaa oo jannadaas ku meel ku jirtaan waa is arkaysaan waa isla baashaalaysaan sida ilaahayba tabaaraka watacaala qur-aankiisa uu ku yidhi waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum ilaah wuxuu leeyahay qofkii iimaan laga helo ilmihiisuna iimaanka ay ku raacaan ilmihiisaas waa la haleeshiinaya waa la gaarsiinaya macnaheed waxa weeyaan qofka muuminka hadduu ilmuhu ka hooseeyo ilmaha kor loo soo qaadaya hadduu waalidku hooseeyana waalidka kor loo soo qaadaya marka haadi ducaa waa inaynu faano macnaha ay leedahay oo markaynu ducaysanayno ilmaheenna inuu ilaahay ka dhigo qurato cayn aynu raadinayno inaynu fahano inay tahay markii ilaahay tabaaraka watacaala ay ku xidhan yihiin markaasay noqonayaan qurato caynin ay noqonayaan ilaahay tabaaraka watacaala aswaajteenna iyo awlaadeenaba qurato caynin ha inooga dhigo qaar ilaahay tabaaraka watacaala ateeca ku xidhanna allah inooga dhigo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى